wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk ayaa shirkadaha diyaaradaha amar ku siisay inay qaataan shahaado ay horay u haysteen taasoo ah mashruuc ay dhaqaale ka samaynayso sidoo kale waxay sheegtay in gebi ahaanba la baarayo diyaaradaha si loo hubiyo badqabka diyaaradaha ka hor intaysan duulin arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli hawada soomaaliya ee maalmihii tagay ay ka laabteen diyaarado caalami ah kuwaasoo kasoo degi jiray garoonka diyaaradaha muqdisho kadib markii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiicda beegsatay xarada xalane oo diris la ah garoonka dhacdadaasi waxay sababtay in garoonka diyaaradaha ee muqdisho uu noqdo meel aan laysku hadlay karin amnigiisa amarka ay soo rogtay dowladda federaalk ayaa muujinaya walaaca xagga amniga ee ka taagan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho